dugsi hoose dhexe sare baan ku qaatay magaalada baydhabo luqadda caamka ee lagaga hadlana waa luqadda mayga ah marka dee runtii iskuul intaan u galay mayda maan dhigan laakiin dee hadda boqolkiiba boqol luqadda aad baan u aqaanayo dee waa ilaa yaraantaydan ku barbaarayo aad baan u garanaya insha allah marka casharada qaarkood baad ii sheegtay inaad ku bixisayba afka mayga marka haddii matalan tusaale ahaan imika aad doonaysay inaad dhallinyarada waaniso tiraahdo ilaahayna ka cabsada wax qabsada aqoonta ku dadaala bal afmay sideed uga odhan lahayd horta runtii raggan asxaabta nahay reer baydhaba isku ahayn markaanu xidhiidhno social media ku wada xidhiidhayno afka un baanu ku wada hadalnaa oo ay isugu kaaya baxaysaa luqadda markaan ku wada hadlayn mandiqadan hadda laascaanood oo kale aan joogo waa dhacda inaan mar niman ganacsato oo waxaa jooga reer baydhaba ama ama xaggaaba u badan inaan duruus ugu akhriyo kutuba way jirtaa marka haddaan su-aasha usoo noqdo inaan idhaahdo maalan allah laga cabsado muxuu ahaa ha marka dee kolley horta luqaddaas kelmadda alxamdulilah baa ku badan inta badan marka waxaan odhanaysaa maalan bismi illahi raxmaan raxiim dhalinyarada animay arafaday ilaahay ku obsada aakiriseedasan adduunkun walku tabe mel ruogu doona nololi adduunka lisinsheeni fahantana lafade nolol fayla kuweelan xiriirka isin iyo ilaahay dhatin ee hagaajidana lafade si adduunkan meel fayla inkoytaan oo adduunka meel faylanka noolaatan aakhirana meel fayla inseetan ilaahay sinkaraalinagada dadaala lasin alafade dadaalinta adduunka zuroogtan